benjamin hanam waxaa lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox loo yaqaano national action waa koox aaminsan fikradaha ku salaysan cunsuriyadda waxaana laga mamnuucay ururkaasi sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dalka britain kadib markii ay muujiyeen inay taageersan yihiin dil loo geystay gabadh xubin ka ahayd baarlamanka britain oo meel suuq ah lagu dilay gabadhan ayaa waxaa khaarajiyeen in xubin ka ah urur naasi ah oo ka jira dalkan ingiriiska kooxdani waa ururkii ugu horeeyey ee la mamnuuco dalkan britain ilaa iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii xubin ka mid ah kooxahan ayaa lagu helay dembi ah inuu qorsheynayay inuu soodh ku dilo gabadh xubin ka ah baarlamanka iyo sarkaal booliis ah dalkan britain dhalinyaro badan oo muslimiin ah ayaa lagu helay dembiye la xidhiidha argagixiso tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday daarihii dhaadheera ee ku yaalay magaalada new york iyo istaamo laga raaco tareemada oo ku yaala london laakiinse waa markii ugu horreysay oo sarkaal booliis ah oo weliba shaqada ku jira dembi noocan ah lagu helo haddaba saameyn intee leeg ayuu kiiskani ku yeelanayaa booliiska dalka britain su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed maxamed cabaade oo ah la taliya madax bannaan oo la shaqeeya booliiska dalka britain deganna magaalada leester su-aashaad weydiisay walaal ninka lagu helay dembiga ka tirsan ururka naaziga ah mamnuuca dalkan ka ah way kala tahay waa laba shay markaan u kala dhigo midna waa hay-adda nabadda baliiska midna waa dadweynaha iyo dareenkooda hay-addu waxba ooma dhimaysa arrinta ayada waxaa muhiim ah inay ninkaas xukunkii loogu talagalay uu xaqa u lahaa in la mariyo la mariyo dadweynahana ay la dareenkooda ay la wadaagaan hay-adda nabadda sidii ma garanaysaa ay wixii ay had iyo jeer ay ka walwalsan yihiin ka walbaarsan yihiin wax looga qabto oo ilaha iyo albaabada laga galo ay ka galaan sidaas baa ma garanaysaa wax lagu sixi karaa lakiin had iyo jeer organisation kasta iyo urur kastaba dad baa dembi gala marka dadkaas dembi kusoo baxo ayaa lagu qaadayaa dembiga laakiin ururkii iyo hay-addii sidii bay nadiif u tahay sidii bay magaranaysaa sumcaddeeda waxba uma dhimayso laakiin waxay wax u dhimaysaa haddaan ninkii dembiga lagu helay aanan dembiga lagu qaadin kiiska ninkan askariga ah oo lagu qaaday maxkamadda old bayle oo ku taala london ayaa waxaa kale oo ay ku soo oogtay inuu been ka sheegay arshigii uu ku dalbaday shaqada askarinimada iyo inuu haystay qoraalo la xidhiidha argagixisada khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa kale oo lagu helay dembi la xidhiidha inuu haystay muuqaalo ilmo yar oo aan dhar xidhnayn xanaam oo iminka shaqada laga joojiyey ayaa waxaa la xukumayaa saddex iyo labaatanka bisha iminkana waxa uu bannaanka ku joogaa damiin ninkan ayaa la ogaaday inuu xidhiir la leeyahay kooxahaasi argagixisada ah bilowgii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ka hor lix bilood intii aan ururkaasi la mamnuucin cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london